magaalada baydhabo ayaa weli waxaa ka socda dhismaha wadooyinka kala duwan kuwa dhexmara xaafadaha ee loo sameynayo inta looga iyo wadooyin laami ah taasi oo ka dhigtay mid fududaysay isku socodka dadka iyo gaadiidka wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa kormeer shaqo ku tagay wadooyinka ay wasaaraddu ka dhisayso xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo iyadoo fursado shaqo u noqotay dhalinyaro badan qaar ka mid ah shaqaalaha dhisaya wadooyinka ayaa wasiirka ah warbixin ka siiyey halka uu marayo dhismaha wadooyinkan
jidkani dherer ahaan wuxuu gaarayaa laba kilomitir iyo badh ayuu gaarayaa balliciisan baabuurku maraya waa toddoba mitir wuxuu leeyahay laba marshabiyeed oo dadku ay marayaan sidoo kale wuxuu leeyahay stone bijan ama difaac waa jid aada iyo aad tiyadiisa loo ilaaliyey sidoo oo kale yeelanayaa biyomareenkii ama drainajkiina waa leeyahay ugu badnaan jidkani waa gabagoboobay intii ugu badnayd hadda waa xaalxaal dhammaystir intii ugu dambeysay marka insha allah haddii rabi idmo bishanaynu ku jirno waanu soo gebagabayn doonaa hadduu rabi idmo laba kilomitr baro dabcan sida injineerka seeshaagi jidkun cabirshay todoba mitro dhiirar ahaana laba kilomitr bara diire dabcan eedlanka taragaliyo eedlanka taxadiriyo intii baawarta wiinka maraan saasoo kale dadka baadiyaha iyo magaalada iyo idbs kantiska hirina lanka taragale saasoo kale tum ikoo wadiya hor xandhamayni dambaayo buurijamaa iyo dubaandug baystar wadooyinkaasa kamada dabcan horeyn may xandhamayna kormari wadooyin kale xandhamayni dabcan may rajeyna bilinka magaalada inta hormarale kolka badeli doonaa tayadana dabcan kasta wala una xoog ka saarana maybaa kamada tayada wadada quality control hadduu xoog ka saarno innagadan walba mustaqbal waldadaa oo waqtina mayb waa handiirsii kora oo ilaa mudulka sooda korantiinada taasa xoogga saaraan mar walba wasiirka wasaaradda howlaha guud ee koonfur galbeed soomaaliya daahir cabdi cabdulaahi ayaa kormeerka kadib u mahadceliyey injineerada dhisaya wadooyinka iyo shaqaalaha isagoona ku dhiirigeliyey in lasoo gebagabeeyo runtii shaqooyinka uusan gudaano bilramadaan laga jira oo sii guubsaystantaas may caddeynayni oo siinka gohonta madaraajini oo jidadka magaalada bilicdii hanagaw ini laga shaqeey iniyo hirgalaan insha allahu tacaala haddii ilaahay diidan jidku markii dhammaada wali bilaawo doonay afar jid kaleed oo ku mid ah madaraajis wadadan oo ceel shaati maraas iyona wadada oo by project wasaarada dhinamaraas dhinamaraas saasoo kale waxaan wasaaradda wasaaradda waqtiga maraas la tashay sukan ilaa bilaawadan haddii lahayn diin ay wariyaan shan wadda oo kala dhistoon ay la dhisan doon haddii lahayn diin marka runtii dadaal kastoo may sheentay may ka koyay dadaalka bibi madaraayisu ee hormuudka iyo madaxweyne cabdicasiis xasan meelaha kabada oo dadka oo habara kacay waagaane si oo karaan access jidkii oo maraan jidkii oo ganacsadaan jidkii oo kastamana lahan marsi inii oo haraan saartaraatiye madaraayisu inii oo horumar la taaban karo isdhexgalka bulshada oo dhaqaalahan abuurow